إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kuu soo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacada islaamiga alfurqaan qodobada saaka hadduu allah qadaro aan idinkugu soo gudbin doonno waxaa ka mid ah askar ka tirsan maamulka koonfur galbeed ayaa dhimashadii dhaawac ku noqday weerar dhabagal ah oo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ugu dhigeen gobolka baay ciidamada dowladda federaalk ayaa si bareer ah magaalada muqdisho ugu dilay nin shacab ahaa awade ka ahaa gaari rakaab tiro kalluumaysato soomaali ah ayaa ku dhintay dabaylo maalmihii la soo dhaafay si aadaha ugu soo badanayay magaalada muqdisho iyo xeebaha gobolka banaadir dab xooggan oo sababay khasaare hantiyadeed ayaa xalay ka kacay warshad biyaha sifaysa oo ku taala duleedka magaalada muqdisho mid ka mid a culimmada diinta islaamka ayaa ka hadlay waxa uu sababta ah cudurka korona iyo sida looga hortegi karo qaar ka mida dadweynaha soomaaliyeed ayaa ka falceliyey qorshaha ruushka uu ku doonayo in saldhigyo uu ka furto berbera iyo saylac cudurka koronafirus ayaa markii ugu horraysay waxaa dalka yurub ugu dhintay qof iyadoona ay sii kordhayaan tirada shiineyska u dhimanaya cudurkan waxaad sidoo kale warkeena ku maqli doontaan waddanka masar oo markii ugu horraysay laga diiwaangeliyey qof qaba cudurkan u diyaargarooba isagoo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
warkii oo fidsan askar ka tirsan maamulka koonfur galbeed ayaa dhimashadii dhaawac ku noqday weerar dhabagal ah oo ay ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ugu dhigeen gobolka baay wararka naga soo gaaraya gobolka baay ayaa ku waramaya in maalintii shalay weerar ka miin ah ay ciidamada xarkada mujaahidiinta al-shabaab u dhigeen ciidamo ka tirsan koonfur galbeed oo ku socdaalayay inta u dhexaysa magaalada baydhabo iyo sidoo kale deegaanka daynuunay dhabagalkan oo ahaa mid qorshaysan ayaa mujaahidiintu waxa ay ku dileen hal askari ka tirsan ciidamada maamulka koonfur galbeed ee la shaqeeya xabashida halka sidoo kale saddex askari ay ku dhaawaceen daynuuna iyo magaalada baydhabo inta u dhexaysa mar weliba haddii ay isku dayaan inay ku socdaalaan ciidamada koonfur galbeed iyo sidoo kale xabashida waxa ay la kulmaan weerar dhabagal ah uga imaanaya dhanka ciidamada xarkada mujaahidiinta al-shabaab ciidamada dowladda federaalk ayaa si bareer ah magaalada muqdisho ugu dilay nin shacab ah oo wade ka ahaa gaari rakaab warkan waxay noo soo diyaariyo halkan ka soo jeedinaya weriye abuubakar isagoo ka soo laabtay arday uu geeyey mid ka mid a jaamacadaha magaalada muqdisho maxamed deeq ibraahim ayaa waxaa toogtay askar ka tirsan ciidamada dowladda federaalka maxamed deeq ayaa marayay meel u dhow mid ka mid a isbitaallada magaalada muqdisho waxa uuna la kulmay saddex askari oo ka tirsanayd ciidamada dowladda federaalka waxa ay yidhaahdeen naqaad balse waa uu ka cudur daartay saddexdii askari ee uu ka cudur daartay ayaa toogtay wiilkan dhallinyarada ah isla durbadiina goobta ayay isaga baxsadeen mana jirto cid ilaa iyo hadda soo qabatay saddexdii askari ee ka tirsanayd ciidamada dowladda federaalka oo geysatay falkan ehelada wiilka la dilay oo ay ka muuqatee murugo fara badan ayaa aasay meydkooda iyagoona sheegay in markii uu falka dhacayay ay goobjoog ahaayeen qaar ka tirsan saraakiisha dowladda federaalka walaalkay oo meesha gacanka haqtan ay dishay asigoo nabad qaba ayuu gurihiiska soo tegey ardau soo qaaday ardayd markuu soo qaaday ardayd waa ka soo noqday niman oo saddexa oo leh waxaawaaye dariiska dowladda meesha la yidhaaho xoogga korontada ayay xoog ugu soo galeen baabuurka nawaday yidhaaheen meesha jaamay noqotay xabaday ku dhufteen saddex xabadood waana dileen saasayna uga tageen meeshaas waxaa taagnaay sodomeeye nin oo dariiska dowladda haysato oo milatari nin oo sargaala ayaa nimankaas watay meeshuu taagnaay inuu wax ka qabto waa lahay awood oo uu ku qabto oo nimankaas ku qabto waana waana mana jagna looma siin marka waxaan dowladda odhanaynaa arrintaas waa inay fiiriyaan oo wax ka qabtaan ninkaas gacanta haqtaran dishay maxamed deeq ibraahim ayaa shaqadiisa nolol maalmeedka ku maarayn jiray carruur uu dhalay iyo xubno ka tirsan qoyskiisa waxa uuna ku shaqaysan jiray gaari caasi ah dhacdadan ayaana ku soo aadaysa iyadoo habeen hore askar ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ay magaalada jowhar ku dileen nin kale oo dhallinyaro ahaa tiro kaluumaysato soomaali ah ayaa ku dhintay dabaylo maalmihii lasoo dhaafay si aadaha ugu soo badanayay magaalada muqdisho iyo xeebaha gobolka banaadir maxamed cali aadan ayaa warkan inoo faahfaahinaya maalmihii lasoo dhaafay guud ahaan magaalada muqdisho waxaa laga dareemayay isbeddel dhanka cimilada ah taasoo sababtay inay muqdisho ka dhacaan dabeello saameyn ku yeeshay dadka dabeelahan oo xooggooda ka dhacayay xeebaha banaadir ayaa sababay dhimashada tiro kalluumaysato soomaali ah oo ka jilaaban jiray xeebaha muqdisho iyagoona kuwo kale la la'yahay inta la xaqiijiyey lix ruux oo kalluumaysato ah ayaa ku geeriyooday halka lix kalena lagu la'yahay badda nolol iyo geeri sidaasi waxaa xaqiijiyey qaar ka mid a kalluumaysatada oo la hadlay warbaahinta waxayna sheegeen inay istaagtay shaqadooda maalmahan wax kalluumaysi ah oo aan soo jilaabanay ma jiraan waayo badda ayaa kacsan mana aadi karno oo horay waxaa loogu waayay dhowr doomood iyo dadkii saarnaa sidaasi waxaa yidhi mid ka mid a kalluumaysatada sidoo kale dabaylaha waxay saameyn aan sidaasi u burnayn ku yeesheen qaar ka mid a bajaajleyda muqdisho iyaga ayaana ka waramaya runtii dabayshaan xooggeedana maxaan ku idhahdaa dee galbihii ilaa xalay yaa si fiican loo dareemaayey marka dad badan oo bajaajta aan ku qaada waxaan arkay oo gudaha ay ugu soo gelaysay ciidda iyo bustii xitaa oo indhihii ay ka dugmeen dad badanoo xitaa dhaaya guryii xitaa jiingadii xitaa qaaraa biibay dad dhaaya maqlahay laakiin xaqiiqda maaha micnaha saasaan dareemayna hadda weli way socotaa dabaysha laakiin sidii shaloo kale maaha kulley shay noqon doonta ilahi baa wallaahi dabeello saan oo kalea hore waa u soo arkay laakiin weli hadda tan waa bilow moogtahay lama qiyaasi karo micnaha heerka ay gaarsiisan tahay iyo wax ay gaari doonto iyo inay inta ku ekaan doonto allahu aclam ilahi baa sheegi kara magacayga waa liibaan xasan maxamed run ahaantii isbeddelka cimilada shalay ilaa iyo xalay ilaa ay haatan aan joogno dabaylo zaa'idaa ka dhacaya magaalada ma fahamti marka tusaale ahaan hadda anugu mootobajaaj aan wadaa saamayn badan ayay nugu yeelatay isbeddelkan oo kalena horey ugumaan arkin magaalada tusaale ahaan waxaa ka mida dadka micnihii meelaha laisugu yimaado sida maqaayadaha ama meelaha dadka ay ku kulmaan oo kale dadka ma imaanayaan taasna waxay caqabad ku tahay shaqadeenna xeebta marka waa kacsan tahay marka maanta oo kale dadka waxay u badan yihiin inay guryahooda ay iska joogaan isbeddelka cimilada waa qayb ka mid a aayaadka allaah oo mudan in lagu cibro qaato waxaana isbeddelka cimilada iyo dabaylahan badan laga dareemayaa waddamo badan oo ay qaarkood dhacaan afrika islamarkaana ah waddamo leh xeeb
dab xooggan oo sababay khasaare hantiyadeed ayaa xalay ka kacay warshad biyaha sifaysa oo ku taala duleedka magaalada muqdisho wararkan ka heleno duleedka magaalada muqdisho ayaa ku waramaya in xalay fiidkii uu dab xooggan qabsaday warshad biyaha sifaysa oo lagu magacaabo zamzam taas oo ku taala tabeelaha shi ibraahim ee duleedka magaalada muqdisho muuqaalo laga soo duubay warshadan ayaa muujinaya dabka oo si aad ah u qabsaday qaybo ka mid a warshadda waxaana sidoo kale ay dadweynaha sheegayeen inuu ku sii fiday goobo ganacsi oo u dhowaa warshadda waxaana cabsi badan laga qabaa dabaylo maalmihii lasoo dhaafay si aad ah ugu soo badanaya magaalada muqdisho inay dabkan sii fidiyaan dabkan ayaana sababin wax khasaaro nafeed laakiin wuxuu sababay khasaaro hantiyadeed oo soo gaaray warshadda biyaha sifayse ee zamzam mid ka mid a culimmada diinta islaamka ayaa ka hadlay waxa uu sababta ah cudurka korona iyo sida looga hortegi karo maxamed daahir cali sowe ayaa inoo faahfaahinaya in ka badan kun iyo shan boqol oo ruux oo u dhashay dalka shiinaha ayaa u dhintay cudurka korona ah oo ku fidaya gudaha dalkaasi waxaana suurtagal ah in tirada dhimashada intaasi ay ka badan tahay oo ay qarinayso dowladda cudurka ayaa gaaray meelo ka baxsan shiinaha waxaana uu walaac ku beeray dalalka laga helay kiisas muujinaya cudurkaasi markii ugu horraysay yurub waxa ay sheegeen in qof uu qaaradda ugu dhintay cudurka halka masarna ay sheegtay in cudurka uu soo gaaray afrika shacali katiin oo ka mid a culummada diinta islaamka oo si qoto dheer kaga hadlay musiibooyinka ayaa sheegay in musiibooyinka dhacaya ay aadanaha ku kasbadeen gacmahooda iyagoo la dagaalamaya kitaabka allah iyo addoommadiisa wanaagsan ee ku dhaqmaya kitaabka sheikh ayaa isdul istaagay dhibaatooyinka shiinaha uu ku hayo muslimiinta meesha hadda cudurkuu ka bilowday shiinaha cudurkan karoona la yidhaahdo ee gaaladu maanta ay la yaaban yihiin waxa uu yahay hore loo oqoonin waxba laga garanaynin ee horumar baa la gaaray ee culuum casri ah la gaarana waxba ay ka tari weysay meesha uu ka bilowday oo shiinaha ah hadduu ad garanaysaan jaraa'imta ay galeen dowladdan waxa weeyaan shiinaha ee fasaadka iyo dhibaatada iyo laynta ku haysta dadka muslimiinta turkistaan asharqiya inay dadkii u diideen soonka inay soomaan oo salaaddii u diidan yihiin oy tawxiidkii kala dagaalamayaan oy meela ku xareeyeen oy doofaarka ku qasbayaan oo khamrada ay ku qasbayaan oo waxa ay sameeyeen wax aad u bashaca u yahay iyo foolxumo meesha ugu dambaysa ummadda ay xasuuqayaan yacni xaggee aadaysaa arrintooda baryaha ilaahay ay baryaan xagguu marayaa oo musiibo kusoo laabanaysa marka masaa'ibkaas ku dhacayaa waa wax yar marka loo fiiriyo waxa ay falkinayaan halkaasuu ka bilo caalamkana uu ku faafo marka cudurka noocaan ah ee hore aan loo garanaynin ee maanta yimid wuxuu ku imaanayaa waa la dagaalanka allah subxaana wa tacaala iyo diintiisagu wuxuu ku imaanayaa faaxishada iyo xumaanta ay faafinayaan waxaa la og yahay shiinaha dhaqaalihiisoo dhan riba iyo shaydaannimuu ku dhisan yahay allah subxaana wa tacaala wuxuu sheegay ciddii ribadaa ku dhaqanta oo dhaqaale ka raadisa inuu allah la dagaalamayo ugu dambayntii sheekh cali katiin waxa uu muslimiinta u soo jeediyey inay ka fogaadaan macaasida iyo xumaanta isagoo tafaasiil ka bixiyey sida la isaga ilaalin karayo cudurkaasi iyo kuwa lamaydka ah cid kastoo sidaa ku dhaqaaqda ama gaala ha ahaadeen ama muslimiinba ha sheegteene ciqaabkani mid saamaynayo ku dhacayo marka waxaan leenaha la iska ilaaliyo macaasida iyo xumaanta iyo dunuubta aad ha looga fogaado cudurkaana waa cudur khatar oo dila ah ummaddu ha ka digtoonaato ilaahayna subxaana wa tacaala waxaan weydiisaa inuu naga xifdiyo cadowga iyo gaaladana ilaahay subxaana wa tacaala uu ku sallado waxa la isaga ilaalinaya ugu horreeya waxa weye daacatullaahi subxaana wa tacaala allah in la adeeco rasuulkiisa la adeeco diinta ilaahay lagu dhaqmo sidaasaa qofku uu xifdi iyo xisni iyo ammaan uu ku helayaa laakiin daawo kastoo la sameeyey wax kastoo dadaal la sameey hortag iyo karantiil iyo xaggaa laga dhacayaaye waa asbaab waxa weeyaan inaysan wax nafciya keenin baa laga yaaba laakiin qofka aluu ilahay diintiisa uu ku dhowo ilaahay uu ka magan galo cudurrada iyo dhibaatooyinka ilaahay uu baryo ilaahay isku xidho ilaahay isu dhiibo ilaahay subxaanahu wa tacaala ma dayacayo ilaahayna ibarya ayuu yidhi waqaala rabbukum udcuunii astajib lakum ina aladiina yastakbiruuna can cibaadatii sayadkhuluuna jahannama daakhiliin ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leey barya waa in ajiibayaa marka ilaah in aan barina wey subxaana wa tacaala cudurradan iyo balaayadan ilaahay subxaana wa tacaala naga xifdiyo naga ilaaliyo si kastaba ha aatee cudurka corona ayaa la degay dhaqaalihii dalka shiinaha oo isku arkaya inuu yahay waddan awood leh oo gaaray isku filnaansho war ku saabsan coronavirus ayaa idinku soo maqan balse markaan qaar ka mid a dadweynaha soomaaliyeed ayaa ka falceliyey qorshaha ruushka uu ku doonayo inuu saldhig kaga furto berbera iyo zaylac maxamed ciise cali ayaa inoo faahfaahinayaa dowladda ruushka oo ah dowlad dhibaato xooggan ku haysa muslimiinta suuriya ayaa ku howlan in ay saldhigyo ciidan ka furto berbere iyo zaylac si ay awooddooda ciidan ugu fidiyaan qaaradda afrika iyagoo la tartamaya dowladda maraykanka qaar ka mid ah dadweynaha soomaaliyeed oo aragti ka dhiibtay qorshaha ruushka ayaa ku baaqay in laga feejignaado oo si kasta loogu hortago in ruushka uu xarumo ciidan ku yeesho dalka ruushka oo ku dhaqma shuuciyadda ayaa mar xiriir la lahaa dowladdii siyaad barre waxaana laga bartay inay tahay dowlad shuuciyad ah oo anshaxa suuban ka disha kuwa u shaqeeya taan fikirkayga ka dhiibto saldhiggaa lagu sheegayo inay ka dhiganayaan raashiya eriyada berberiya saylac iyo meelaha dee waxay la mid tahay uun waxyaabihii harey caalam islaam ama dhulka soomaaliyeed ba isaga haystay ee dhibaatooyinka ahaa ayay ka mid tahay waxayna soo kordhinaysaa uun dee waxyeello iyo dhulkii dadkii lahaa oo dhulka laga qaado oo dee ay ku hardamaan awoodo shisheeye marka waxaan ugu baaqayaa dadku dee inay ka feejignaadaan arrintaas oo ay ka feejignaadaan waayo dhulka dee dadkaa lehee shakhsiyaad ma laha in shakhsiyaad lagu halleeyana maaha asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu markan koreydmay baan tuku salaamay shaqaalaha idaacadda alfurqaan markaas kudimay baa lahaa wallaahi barnaamijsangeykani la dhigteen barnaamij oo yaab leh oo eed murug badananin kordhiidi waaye arrintaas may baarin lahayaan horta intii gaala ka tartanta soomaali arran eelin kumaado waaye waan maybaa katusiyaase maamulka shaahadalidirka isku magacaabay somalilan sii gaalada weeladiin iyo dhakadaan ayaa laku dareema may baa lahaa taasiyo ilaahay subxaana wa tacaala horta dhibaataas noogobada muslimiinta may baa lahaa oo gaar ahaan meela sii u dego intii oo arrintaasiyo eed un korkoyano banaanbaha iyo barnaamijyo badan sameeyano si shacaartiyo aan muujiyan raallankahayn tan kale kulley hoobi oo macaawudan gaali oo udgud badan oo murtadiin iyo saliibiyiin isla jiraan oo barnaamijkaas wadaan muslimiinta may baa lahaa man ra'a minkum munkaran falyuqayirhu biyadih xadiidkahay ka camal fale walitabartiina sameeyo bisunkunoo tan aan rabka aqoon-yahaan cabdulaahi maxamed oo ka mid ahaa dadka ka aragti dhibtay ayaa faahfaahiyey waxa uu ruushka kaga duwan yahay dowladaha maraykanka iyo reer galbeedka waddamada maraykanka ruushka iyo shiinaha ayaa ku loolamaya afrika oo hodan ku ah khayraadka kala duwan ruushku asal ahaan iyo mabda ahaan waa yuhuud khaasatan hadda ninka xukuma putin lagu magacaabo gaalkaas waxa weeye waa nin yuhuudi ah asalkiisu uu ka soo jeeda halkaa weye marka ciladaasna way qabaan oo gaalada kale way la dheeriyiin gaalnimada kale iyo fasaadka iyo ilaah ka furashadana ruushku waa kala mid reer galbeedku kala mid yihi joogitaankiisii hore oo soomaaliyana waxaana daliil cad looga dhigan karaa soomaaliya markuu u tababeri jiray iyo joogitaankiisii safaaradda uu ku lahaa iyo intaysa isagiyo maxamed siyaad bare isku dhicin iyo ruushku isku dhicin yani de waa la og yahay khamrada nin lama soo tababeri jirin sida ay noo sheegeen oo noo xaqiijiyeen raggii saraakiishii ka mid ahaa raggii lagu soo tababaray ruushka baa annaga noo caddeeyey in uusan jirin nin uu soo tababaray ruushku ilaa hadduu soo tababaray khamrada la cabsiin jiray khamrada la cabsiin jiray mataqaanaa ninku mar hadduuba tababar u aado khamrada iyo khaansiirka waxay iska ahayd wax noormala marka fasaadkaasoo dhan buu wataa gaalnimada kale iyo ilaah ka furashada kalena gaalada kale uu kala mid yahay reer galbeedka intaa waxaa ruushku la sii dheeryahay waxaa ruushka ka qoyan wixii uu ka geystay afghanistan waxaa ka sii qoyan wixii uu ka geystay jejniya waxaa ka sii qoyan oo hadda farihiisa dhiiggiisa farihiisa dhiiggii waxaa ka qulqulaya mataqaana suuriya soomaaliya oo aanan lahayn dowlad awood leh ayaa ka mid ah waddamada ay isha ku hayaan dowladahaasi oo qaar ka mid ah ay hab ciidan u joogaan waddanka kuwa kalena ay hadda u soo tafaxeedanayaan halka warka subaxaad kala socotaan waa idaacaddii islaamiga ah ee alfurqaan dadka jaineeska ah ee u dhimanaya cudurka koronafirus ayaa aad u sii badanaya iyadoona markii ugu horreysay qof qaba cudurkan uu ugu geeriyooday qaaradda yurub tirada dhimashada koronafirus iyo shiiniiska ayaa gaartay heerkii ugu saraysay waxaana ay maraysaa in kun lix boqol oo qof ay u dhintaan maalintii shalay oo keliya waxaa ugu geeriyooday boqol soddon iyo sagaal qof oo jainees ah oo qaba cudurkan warbixinta maalinlaha ah ee guddiga caafimaadka ee shiinaha ayaa waxay ku soo waramayaan in kun siddeed boqol afartan iyo saddex xaaladood cusub oo fayrus ah ay soo kordheen waxaana ay sheegeen in tirada guuda dadka qaba cudurkan ay gaarayaan lixdan iyo lix kun oo jainees ah ugu yaraan kun lix boqol lixdan iyo laba qof ayaa u dhintay fayruska kaasoo markii ugu horreysay ka soo muuqday wuhan oo ah xarunta gobolka bishii disembar dhinaca kale qaaradda yurub waxaa markii ugu horreysay ugu geeriyooday qof qaba cudurka koronafirus qofkan oo kasoo jeeda dalka shiinaha islamarkaana ahaa dalxiis ku sugnaa waddanka faransiiska ayaa ugu geeriyooday cudurka koronafirus wasiirka caafimaadka ee faransiiska ayaa maalintii shalay oo sabti ahayd waxa uu ku dhawaaqay dhimashada qofkan oo uu sheegay inuu dalxiise ahaa islamarkaana ay ku daaweynayeen mid ka mid a cisbitaalada ku yaala waddankaas dalxiisahan jaineska ah ayaa waxay sheegeen inuu jiray siddeetan sano wuxuuna noqonayaa qofkii ugu horreeya ee cudurka koronafirus ugu dhinta meel ka baxsan aasiya iyo sidoo kale qofka ugu horreeya ee cudurka koronafirus ugu dhinta qaaradda yurub dhanka kale waxaa maalintii shalay sidoo kale lagu dhawaaqay waddanka masar in laga helay qofkii ugu horreeya ee qaba cudurkan warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan saaka waa inaga intaa